bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayana hoodeedii kaleenahay akhyaartana dhegaysataa ay caawa waa axad isniin ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shanaad mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabbi raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doono dadaallo lagu xalinayo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka doorashooyinka puntland oo ka socoto magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal haddaba caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dadaaladaasi lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka maamulka puntland iyo hoggaanka maamulkaas qodobadana kale caawa waxaa ka mid noqon doono dagaal beeleed sababay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac oo laga soo warinaya degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahinta dagaal beeleedyadaasi iyo wareysi ku aadan xaaladda degmada walaweyn ee caawa madhaba in arrinta dagaal beeleedyada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ay salka ku heeso arrimo siyaasadeed caawa hayeenu idiin soo gudbin doonaa qodobada kalean idinla wadaagi doono sidoo kaleetana wareegga wararka dalsan caawa aad ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono wafdi uu hogaaminaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif oo lagu soo dhoweeyey magaalada buuhoodleh waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey oo uu si adag uu kaga hadlay xaaladda magaalada laascaanood iyo weliba dagaalada ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ku dhex maray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muxuu yahay ujeedka halkaasi uu gaaray caawa ayaa dhegaysan doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaga qayb galay dalka masar shir u dhexeeya waddamada bariga afrika oo ay soomaaliya xubin muhiim ay ka tahay haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkan wasiirada maaliyadda iyo madaxda bangiyada dowliga ah ee dalalka bariga afrika ee wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya uu ka qayb galay iyo waxyaabihii lagaga hadlay qodobadaasi wixii nagu soo kordhay intaanu wareegga wararka dalsan ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan farsamada istuudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan caawa waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhoy mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa isa jigan ayaa laga rabaa
Bye.
waa hagaag dhegeystayaal habe wacan u wanaagsan ayaanu idileenahay mar kale meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibic shan megahertz oo inaga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo fm ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idileenahay dhegeystayaal habee wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa caawa wararka naga soo gaaraya degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya waxay sheegayaan in halkaasi caawa ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexayso laba maleeshiya beeleed ee halkaasi wada dega maleeshiya beeleedkan colaadda u dhexaysa ayaa taagneyd dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay iyada oo salka ku haysta sida xogtu ay tilmaamayso arrimo muran dhul oo u dhexeeya labada dhinac siday sheegeen qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada dhinacyada halkaasi ku diriraya xiisadan waxaa ku lug leh dhinacyo siyaasiyiin ah oo hurinayo dagaalka u dhexeeya labada maleeshiya beeleed ee walaalaha ah waxaa lasoo warinayaan dhowrkii maalmada lasoo dhaafay dagaalada dhacay ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo dhimashee dhaawac isugu jira iyadoo khasaaraha ay kor u dhaafayaan ilaa iyo tobaneeyo sidaa uu sheegay gudoomi waa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka hirshabelle cismaan barre oo caawa dalsan u waramay haddaba dagaalada maalmihii lasoo dhaafay dhacay gaar ahaan labadii cishe lasoo dhaafay caawa xaaladda siday tahay iyo wararkii ugu dambeeyey ee degmada walaweyn caawa waxaan ka waraystay nabadoon owdhiig waxauu xiisadu ku eedeynayaa in ay ku lug leeyihiin siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan sidoo kale waraysiga nabadoonka waxaa xigi doono guddoomiye hore ee golaha wakiilada maamulka hirshabelle cismaan barre isaguna waxa uu qirayaa in arrintan aysan ka marneen oo ay ku lug leeyihiin dhinacyo siyaasadeed isaga oo ee, sheegaya in dhinacyadaasi siyaasadeed ay ku lug leh xiisadaasi muhiim ay tahay in aanay sii horin colaadda dhiigga badan uu ku daadanayo kuna darso ee, degmada walaweyn kii sidan oo kale dhacdooyin ee, aad looga argagaxa ayaa ka dhacay iyada oo ee, maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ay tagtay shakhsiyaad siyaasiyiin ah ee la sheegay inay xiisadaasi ku lug lahaayeen inkastoo aanay ilaa iyo waqtigaa iyo wixii ka dambeeyey aanay jirin ee cid markaasi loo raacday dhacdooyinkii ugu dambeeyey haddaba marka hore waxaad dhegeysan doontaan nabadoon oo dhiig oo deegaanka jooga gaar ahaan degmada walaweyn caawa ku sugan oo goordhow ii waramay nabadoonku waxa uu faahfaahin ka bixinayaa xaaladda degmada walaweyn siday tahay dagaalada halkay ka soconayaan iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa xigi doono guddoomiye hore ee baarlamaanka hirshabelle oo isaguna caawa igaga warami doono ama nagaga warami doono ee sida siyaasiyiinta kala duwan ee deegaanka ka soo jeeda ay ugu lug leeyihiin colaadan isagoo fariin u diraya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya
talsan adiga iyo taageeradaad markuu qoraysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin ani waxaan joogaa degmada wallaween oo gudaheeda aan ku jira yow talsanow magacaagii haddaan aqoon lahay waa iisi amaal abduqaadir inuu yahay aan umalaynaa wallaween dagaal xun aa ka dhacay dagaal xun oo dagaal nacaseed ah aa ka dhacay dad oo cilmo adeer ahoo habar wadaag ahoo nooc kasta ay isu yihiin oo daras ay yihiin aa dagaalkoodii ka socda waa gartay marka goormuu bilowda dagaalka
dagaalkan mar hore weligooda waa waa la isku dilayay laakiin kan hadda waxaa la yidhi meedka u dambeeya kan hadda la wadaa u dambeeya waaye labada maalmoodba dagaalka waa socday dagaal xunaa socday kolley wixii labada dhinac oo u dhintayna ilaahay u naxariisto wixii oo dhaawacana ilaahay ha aafiyo waxaa kaloo aan dhahayna ma lehe waa gartay marka dagaalku halka uu ka socdo waa halkee ma gudaha magaalada mase duleedkeeda
maya maya magaalada meel oo soddon iyo shan kilomitr ama afartan kilomitr u jirta waayo magaalada gudaheeda ma aha
waa gartay maxaa la isku hayaa oo lagu dagaalamaya maadaama aad sheegtay in dad beelo walaalaha oo halkaa wada dega ay isdirirayaan
walaalo waxaa la isku dilooyaa oo la isku laynooyaa waa dhul dhulaa la isku dilooyaa wax kaloo la isku haysto oo ilaahay abuurta male dhul baa la isku dilooyaa daaqse ha noqdo nooc kale ha noqdo dhul baa la isku haystaa waa gartay ee, waxaad sheegteen labadii maalmood ee ugu dambeeyey dagaalka uu socday ma ee, labada dhinacbaa is hor fadhiya miyaanaysan jirin ilaa iyo xilligaan dad soo kala dhex galay ee dhinacyada diriraya
wax soo dhexgala ilaahay abuurta ma jiro nin walba barta uu joogo uu joogaa dowladaana soo dhexgelin shacbaana soo dhexgelin Eh, kolley eh, waa la sunasanayaa alaa hal waxay eh, qaabka sugiga haystaan u malayna dhowr mar dagaalkan markii ugu yartahay shan sano lix sanaa socda beelaha walaalaheena oo reer gaal jecel wafdi ayagu aha walba imaadeen waa la fadhiistay laba qofka markay isdagaashana ayaga ma isdadaxali karaan waa in garsoor loo helaa soo maha waa gartee
dowladdii federaalkaana ka hayn koonfur galbeedaana ka hayn gobolka shabeellaha hoosaana ka hayn laba qof oo isdirirayso waa dan abti aysane diris ee ama walaal eh Waa mana gartay.
heshiin karaan ya waa gartay marka eh, waxaa tahay nabadoon deegaankii ku sugan eh, waxaan ogeyn in colaadan sidan oo kale ay hore u jirtay maxaa hadda soo cusboonaysiiyey waqtigan
xilligan waxaa soo usboonaysiyey xilliga jiilaalka malees arkaaye oobaa da-ay duurka hoodkii ama geel ama ari ama lo meesha lagu daaqsanaayo meeshaa la isku arkooyaa waa gartay marka inta dagaaladan ay socdaan khasaaraha ka dhashay maxaad nooga sheegi kartaa oo aad ku ogtahay
niyo ani horta wallaween magaaladan joogaa Eh, waxaa jirin been inaan sheegana ma ogoli ilaahayna raalli ka noqon maayo anan raalli ka noqon maayo Mhm.
saasaa la lahay iyo saas bay ahayd inaan been kaaga sheego oo ilaahay qiyaam iyo adaabo dhibkeeday leedahay Mm. waa gartay laakiin waa jirtaa in eh, khasaaro uu sababa dagaalka
labada meelba khasaaro waa jirtaa dhimasho iyo dhaawacba waa jiraa anoo gaaljacal ku dheheen shancaleen ku dheheen wixii meeshaas oo waktigooda ilaahay ku dhameeyey waktigooda waa ku dhammaaday waa waa waa gartay Eh, welina ma muuqato rajo iyo ififaallo eh, ah in dhinacyadan ishaya ee diriraya ee ee isku dul dhammaanaya lasoo kala dhex galo
adeer waxaan kuu sheegaa wax soo dhexgalooy male ayagana kalamaan waayo kalamaan dadka markay muslimiin ay yihiin inay meel isugu yimaadaan oo culamadii hataa soo dhexgeli mayso oo iska dhaaf dowlad dheer waxaa loogu baahnahay degmada walaween inta degan culamadooda hadday kacaan hataa dagaalkaa way jooji karaan wixii gardarana gardaradooda way sii karaan wixii garlen gartooda waa sii karaan wax meeshaas ku socda oo ilaahay abuurta ma jiraan waa gartay maamulka degmada iyo midka koonfur galbeed ma u warhayaan dadkan isku dul dhammaanaya
cid aan ogeyn oo muslim eh, ma jiro soomaali ku dhimaya muslim aan ogeyn ma jiro meesha wax ka qaabdala kale aaba in ka soo bax laga yaabaa marka maamulkan maamul iska tabar dalan waaye meeshaan beledoog la xeradii ugu weyneed soomaaliya ah ku taalo kumaandoodkaa degan guudka todobaadaa degan Eh, haddii hadda oo nasarkoodii oo aan wax ka qaban karin soo dhib maaha haye
ah waa waa waa gartay marka ma- hadda maxaad iigu sawiri kartaa magaalada ma eh, colaad baa ka taagan maxaaladda waa iska degan tahay caawaad ila hadleyso eh, waa sidee eh, goobaha la ysku hayo
iyo wallaweyn xaaladeedii boqolkii boqol waaye waa wada joognaa meelaha la isku haysto biri weyne markaad joogtid dhanka koofureed hoodka la isku haystaa iyo iyo iyo nabaxiga dudumay meelahaasaa la isku haystaa wallaweyn dagaal sooma gaarin meelahaasaa la isku haystaa haddana kolley raggaasna biri weynay joogaan raggaana tuuladooday joogaan waa gartay laakiin eh, ma jirto wax laba ciidana oo is-hor fadhiyo oo eh, dagaal toosa u dhex marayo caawaad ila hadleyso
aawa iska daaya maanta hataa wax oo ishor fadhiyo oo rasaas isku tuuraayo ma jirin dagaalkii shalay aa ugu dambaysay kolley wixii ku dhimanayo waa ku dhintay wixii dhaawaa noqonaayana waa dhaawacmay allaha caafiyo inta dhimatana ilaahay dembigooda allaha dhaafo kolley gardaro oo wareero cadaan ah la isku dilooyaa marka waa u ducaynaynaa alla qalbigooda he- een, alla qalbigooda heesu keeno waa gartay marka maadaama aad waxgaradkii aad tihiin muxuu yahay walaaca aad qabtaan ee ku aadan colaadan
ee horta qofka baniaadinka oraad sideedaba dhigaha uma roona Mhm.
anaka raalli kama nihi olaada inay socoto olaada inay joogsataa rabnaa walaalaheen iyo anaka inaas aragno hataa lees wareesta waa rabnay laakiin aqli leeskugu imaanayo male meesha waxaa ka faa'iidaysanaayo siyaasi dadka wax shirooyo waa siyaasi
waa markaa sidaas leedaha maxaad ula jeedaa
ee siyaasiga waxaa waaye sababteenu ku jiraa ilmihiisa dibadda ay jiraan qof deegaanku u dhashay iyo kii aan u dhalan dhaadoodaba horta meeshaas taga waxaa sameeya aa la leeyahay wa wa waa gartay laakiin eh, waxaad sheegaysaa in colaadan siyaasiyiin ay hurinayaan eh, wax yar ka horena waxaad noo sheegtay in marka hore colaada bilihii dambe ay u joogsatay maadaama xilli jiilaal lagu jiray Eh, haatan robabkii markay deen colaadii eh, ay dib u qaraxday eh, maadaama eh, naqi goobihii lahaa oo eh, loo daaqsin tegi lahaa la isku haysto marka haddiiba ay isku haysataan goobahaas naqi loo daaq geen lahaa eh, xoolaha maxaa siyaasiyiin ka quseeya
siyaasiyiin wax weyn baa ka quseeya wax dab ayaga aan shidan walaweyn kama socdo siyaasi waaye baarlamaan uu fadhiyaa wuxuu u fadhiyaa codka shacabka isdilaayo uu fadhiyaa ayaga hadday abaabul meesha ay ka sameeyaan dawladdii soo horgalaan labada qa- labada qabiil leesu keeno labada halansiiyo aragga intaa ma ahaan lahayn wasiir annaka wasiiraan leenahay ayaga wasiiray leeyihiin in leesu yimaado golo baarlamaan ama golo wasiir leesu yimaado war kanna ma qabateen mayo shacabkeena ku dhammaano haye waabaan hadday keenaan yaa ka diidaya ama dawladda naftarkeedii ee garsoorka la soo diro oo ay soo horgalaan oo degmada la yimaado war see wax idin gaaro waxaan olaadaan maafa kii gardarana gardaradiis loo sheego kan garlana gartiisa la siiyo wa waaya sidaas aad sheegayso eh, marka laga soo tago inaad colaadda u midyaaf haysataan ma isku daydeen inaad la hadashaan mas-uuliyiinta eh, deg- maamulka degmada iyo midka wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed
hadda wa- maamulka degmada asoo iska tabar daran haddana maanta haddii uu waa dhexgelaa ama saanaa sameynaa uu leeyahay ma tegi karaan Haye.
oodka ma tegi karaan inaad jirta aawadeedii a- aysan ku tegi karin waa gartay ha ma waxaad ula jeedaa goobaha laysku dagaal laysku dirirayo inaanay dowladda maamulin
sheekada waa noocaasay noqonay wa- waa gartay waaya marka waxaa rabaa inaan ku weydiiyo eh, m- haatan maxaa idinka u aragtaan xalka eh, maadaama aad adigu qudhaada oo eh, aad sheegtay in uusan colaaday wiil ku dhalan inuu wiil ku dhanta ku dhinta mooye maxaad u aragtaa xalka
halka ani waxaan u arkaa ilaahay in laga cabsado abada la joojiyo beerihii salooyinkan dambe abaar bay wada ahaayeen gaaljecelkana beeruu falanooyaa hooluu tacbanooyaa anakana sidaas oo kale ilaahay in la tuugo ilaahay laga cabsado beerahaas xoogga la saaro shacabka saasaa dan ugu jirto marka labada beelood oo walaalaha isdagaalayo waxaan leenahay olaada hala joojiyo waa gartay haddii aad fariin u diri lahayd maamulka koonfur galbeed oo aada hore u sheegtaba inuu colaadan uu ka warhayo eh, ama dowladda federaalka cidda aad eh, baaqiin aad gaarsiineysaan maadaama eh, aad sheegtay in colaada magaalada ka taagan ee u muuqato mid la yareysanayo
wax badanna waa sheegnay weriyo wax badanaan sheegnay wax badanaan sheegnay oo koonfur galbeed dadkakeedi mar ay noo imaadaan sheegnay oo labada beelood isla socdaanaan sheegnay gogol bay bilaabeen wax oo natiijo ah mees ka soo baxayna ma jiro dadka haddii dib u heshiisiin loo sameynayo ayagoo gacmaha ishaysto qoslaay in laga tagay fiicneed arrinkaa ma dhicin guddi hamar ka yimaadaa jiray oo nimanka walaalaheen xaggoodii een, hadda ayaga been aan ka sheegin maraba cilada xaggooda aan ka socotay Een, marka waxyaalo noocaasaa jireen haddana waxaan leenahay odayaal iyo degmada inay oo fariin u diraan oo oo dowladda federaalka iyo koonfur galbeed la gaarsiiyo een, loo sheego kuley maanta cid moogan ma jirto laakiin hebel hebel saas dhex inaad dhahna ma aha deegaankiyaa lagu dhammaanayaa muslimiin dhanaa ku dhammaanayso waxaa waaye in laga hadlo wax laga qabto waa la rabay hankee dawladda ee dhankaa militariga hataa ay soo imerto awood la- lagu dhex galo
bismillahi raxmaan iraxiim Eh, marka hore waa idin salaama raadiyooda dalsan Eh, runtii eh, sida lawada ogyahay eh, dalkaanu muddo badan oo dhowr iyo soddon sano gaaray waxaa ka jiray dagaalo sokeeye ama dagaalo beeleed walow hadda ay waayihii dambe aada usoo yaryaraadeen laakiin qaybo kamid a dalka ay ka jiraan marka niyow ee, walaweyn iyo degmooyinka kale ee ku xeeran ee, waxaa ka jira dagaal beeleed oo si midaad u fiiriso aada moodid inuu siyaasadaysan yahay dad halkaas muddo dheer wada deganaay oo deegaano iyo degmooyin iyo tuulooyin wada degan oo runtii is- isdhalay oo abti iyo aysin ah oo isku isteed ah ayaa muddo badan dagaalo nacaseed oo yacni jid iyo jiha aan lahayn ay ka dhex socdeen waa garteen
marka eh, runtii waxaan ku baaqaynaa dagaaladaas in la joojiyo eh, dadkana ay wada hadlaan eh, kala tegi maayaan oo waa dad wada dhasho isku deegaan ah Eh, dadka unbaa dhimanaya mooyaane ma aha hadda meel ay wax ku dhamaanayaan dagaal wax kuma dhamaadaan eh, dib u heshiisiin iyo wadahadal ay wax ku dhamaadaan waa gartay ee, waxaad carabka ku dhufatay in dagaal ka socda dhinac uu siyaasad ku lug leeyahay markaad sidaas leedahay maxaad ula jeedaa
wallaahi dad siyaasiyiin ah ah, dadka waxay leeyihiin de halkaanu eh, reer hebel deegaan ma aha halkaan kalasaa waaye halkaana lagusoo duugo deegaankeena ayaa la qabsaday marka eh, runtii waxay ka faa'iidayaan hadda anugu ma garan karo Eh, dad ehel ah oo wada dhashay in xabad lasugu dhiibo oo ay xabad ka dhacaan oo dadku barakacaan oo guryo la gubo oo dad la gubo runtii waxaan isleeyahay wax wax aada iyo aada muxuu ahaay shareecada islaamka iyo bani aadamnimada ugu xun weeye marka eh, dad ayaa halkaasi waxay yacni ana- ah, siyaasad yacni ka doonaya inay wax kugu helaan Ba- dad dhiigiis ama dad la barakiciya hadda aniga wax lagu heli karana ma garan karo marka eh, runtii waxyaabahaas waxyaaba aada iyo aada noo dhibaayo wey Mm, waa waa gartay Ee, waxaan ula hadalnay ee, qaar ka mid ah ee, nabadoonnada deegaanka Ee, sidaad adiga sheegtay bay leeyihiin oo waxaa arrintan ay salka ku haysaa oo gadaal ka riixaya shakhsiyaad siyaasiyiin ah adigana waad carbaabaysaa waxaan ogeynay in colaadan ee, bilo ka hor ama sanado ka hor ay taagneed hadda ay soo cusboonaatay maxaa weeye siyaasadda gashay laba qabiil oo isdagaala oo deegaan wada dega ama laba maleeshiyo walaalo ah oo isdagaala maxaa weeye siyaasadda gasha
Eh, runtii waxay ogtahay dalkan hadda waa state ma- eh, maxuu ahaa stateyo iyoma waa federaal marka federalismkii ayaa si xun u turjumteen oo qof walba deegaankiisa ayuu wax ka noqonaa ama ama doorasho ka dhacaysaa ama wax ka noqonaa ama hadii la yidhiha ayaa isriixriixa halkaas ka yimid iyadoo ay daaran tahay eh, dagaaladii yani sokeeye sagaashameeyadii iyo wixii ka dambeeya dhici jiray dadkii maadaama ay yacni eh, cuqdada iyo xuruuf dhex taalla wixii ay uga faa'iidaysanayaan Eh, oo muxuu ahay aan micno lahayn taasoo runtii eh, yacni dad alifday siyaasadeed oo waxba garanaynin ay si xun u turjumaan yani arrimaha federalismka Eh, dadkiina ay iska hor keeneen oo ay leeyihiin ceelkan reer hebel baale ceelkan kale eh, reer hebel baale ahaan jirin wax noocaas camal ah marka runtii waxaan had moodaa in dadkiin hadda ay meel xun oo runtii dadka shacabka kala irgoobeen habeen iyo maalin laisdilayo gurihii la gubayo xoolihii la kala dhacayo ay gaartay oo isdhexmari waayo Marka- aad iyo aadaan arrintaas runtii aan ugu xunah Wa- waaya marka marka waa ayo ciddaas ma siyaasiyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsanba ma kuwa heer federaal ah yaa weeye
wallahi dadka waa siyaasiyiin dadka deegaanka kasoo jeeda ma aha hadda eh, aniga hadda shaksi gaar ina magaciisa ma rabo laakiin waa dad dadkaas hadda tirirayo waa reer koonfur galbeed waa gartay reer koonfur reer koonfur galbeed yihiinna dee siyaasiyiinta waa reer koonfur galbeed waa gartay hadda dadkaas dhammaantood meesha ku diraya waa stateka koonfur galbeed ay ka tirsan yihiin oo waxay hoos tagaan dee statekaas ay hoos tagaan waa gartay ha wa waaya waaya marka ee, waxaan ogeyn in colaadii ee, sanad ka hor ama sanadkii laba kun kow iyo labaatan ka taagneed magaaladaas inay sababtay dhimasho iyo dhaawacyo iyo dhacdooyin laga argagaxo oo aada u badan Ee, waxaan ogeyn iyadoo laga fariistay arrinkaas oo xeer xita heer ay gaartay ama heer ay gaartay in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay deegaanka ay tagto Ee, wadahadalladaasi waa la gurfeeyey oo xaaladii go-aan baa laga gaaray cidna ee, waxaa la amray inaanay hurin karin colaadda hadda maxaa soo cusbooneysiiyey oo eh, keenay eh, mar kale inay sidii ay timaado ma tii horaabaana la dhamaystirin oo aanan eh, xal waara laga gaarin
Eh, runtii waagaas waa sax oo waxoogaha yaa waa la qaboojiyay laakiin si dhib ah si dhab ah looma dhamaynin Eh, waxyaabihii keenay iyo wixii hadda macnaha arrinkaasi sababin si eh, rasmi ah looma gelin si guud ahaan iyo si awoodda ayaa arrintaas marka hore lagu baajiyey ee, dadkii in ee, gobol loo dhigo oo maxaa yahay dib u heshiisiin loo sameeyo oo runta loo kala sheego oo qof walba deegaankiisa iyo meeshuu degan yahay dalka waa beera aad buu u ballaanaya halkaa ku noolaada la yidhaahdo ay nabad isku dhex maraan oo dadkii runtii yacni dhaqan isku isteed ah oo isku deegaan ah oo isku soomaali ah laga dhiga ayaa loo baahnaa dad dhowr ruux oo dambiilayaal unbaa oo oo falal argagax la geysto unbaa lasoo qabtay ee, halkiiba ay kasii socotaan waxaa kaloo cusub in dad kale oo halkaasi labada beelood aan dheheen oo deegaan ka raban waa jiraan oo runtii iigana colaada qayb ka ah oo u kala sheekeynayo oo aan deegaankaasi waxlug ku lahayn oo yacni runtii ee, madaxda yacni ee, kamid ee dowladda kamid ah ayaa jira igan runtii oo in la- hadda mar walba hebel hebel inaa idhaahdo marka waxa dhibaataynaya labadaas beelood waa dad yacni deegaankooda in ka faa'iidaysa raba ee, oo ayana qayb ka ah wa waa gartay ee, colaadda socoto ilaa iyo haatan haddii aad ee, xog ka heeso ee, khasaaraha ilaa intay dhan yihiin baa lagugu sheegay labadii maalmooda lasoo dhaafay wallahi eh, khasaaraha ilaa inay tobaneeya yani kor u dhaafayaan waxay dhintay iyo wixii dhaawac ayaa la ii sheegay anigu ma xaqiijin karo laakiin dadkaasi waa dad suuqaymid oo soomaaliyeed oo ehel ah cid walba oo halkaas wax ku noqotayna waanu tacsiyeynaa waanan aad baan u xanuunsanayaa Eh, laakiin waxaan mar ku baaqayaa shacabka deegaanka si rasmiga u degan ee walaalaha halkaas dareerta gudax marayso waxaan leeyahay yaan la sukeendirin dad dalkeena iyo deegaankeena raba yaa ay sukeendirin caqliga ha shaqeeyo dagaal wiil baa ku dhintaa wiil kuma dhasho waad waad istaqaaneen sida isu dhalateen iyo sida isu deegaantihiin eh, daahaday kama saarno intaas ayaan rabaa in shacabkaas u Waay.
jeediyo Ee, madaxweyne cabdicasiis lafta galeen waxaan rabaa sida inaan idhaahdo shacabkaas waa shacabkaadi Ee, kuma kala xigaan waa shacabkaad madaxweynaha way aheyd runtii inay dagaal yacni bilooyin iyo sanado socdo halkaasi adigoo madaxweyne ka ah waa nasiib daray kugu tahay Ee, gobol ee, dadka damarkooda dagaalka waxaan ugu baaqaya inuu joojiyey madaxweyne cabdicasiis lafta galeen kadibna gobol nabadeed dadkaas uu isugu yeeray khilaafaad ka jirana uu si wadahadal uu ku dhameeyo waaya gacanta saddexaad ee ee meesha ku jirto oon tuhmaynina meesha uu ka saaro ee asaa meesha maanta madax ka ah isteedkaas waana waan aqoonsanaya isteed yacni sharciga meesha ka dhisan buu yahay dadkaasna waa maxay ahayd isteedkii ay wada lahayeen waa gartay ee, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeeda ee, sida dhaqanku ay eedeynayaan arrinkan siyaasiyiin baa ku lug leh adiguna waxaad sheegaysaa in arrintan ay siyaasad ay ku lug leedahay ee, haddii ee, cid walba ay leedahay siyaasiyiin baa ku lug leh yaa waayay shakhsiyaadka ee, lays oran kara iyaga ayaa colaadan sii horinayo oo aad caawa ee, bulshada la wadaagi karto maxaase cadeen ood la wadaagi kartaa in arrinkan ay salka ku hayso ee, arrin siyaasadeed Ee, runtii siyaasiyiintaas waa is ogyihiin Ee, hebel iyo hebel waa dhihi karaan laakiin ma doonayo inaan magacooda sheego Ee, laakiin way imaan doontaaba markii yacni gobol nabadeed laisugu yimaado ayaa maxaa ahayd qof walba farta lagu fiiqi doonaa labada dhinacba cidda kulagna fartaa lagu fiiqi doonaa runtii waxaana rajaynayaa in laga qaban doono waayo dalkan dagaal kale ku jiraa dagaal kaloo sokeeye ma geli karo Ee, marka waa iska imaan doontaa taas hadda marka hor dhacayo cidda lugta kule marka hor dhici doona Ee, laakiin ayadoo cidna hadda aan muxuu ahaay loo sheegin baa ciidaaba halkaa imaan doona oo marka ciddii doonaysa dagaalkaas inuu socdo Ee, hadda si indaaragta ugu jirto markii dagaalkaas in la joojiyo laisku dayo ayay si daaragta u imaan doontaa waa waaya taas marka caddayn doonta ka hor dhici weydo waa waaya waa kuusoo koobaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, maxaanay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka degmada ka jira ilaa iyo xilligan eh, xal ugu heli waayeen ama ay u gudageli waayeen ma waxaa kuu muuqata in la yareysanayo dhacdadan eh, oo ay dadka badan ee walaalaha ku dhammaanayaan
runtii eh, cabdiqaadir su-aashaas horta waxaa wanaagsaneed in la weydiiyo mas-uuliyiinta eh, koonfur galbeed ayagaa yaqaana waxay sababta shacabkooda isdila ay daawanayaan Eh, mas-uuliyiin muxuu ahay daradaas runta ayaga ay muxuu ahay ay ku noqonaysaa marka anagu muxuu ahay eh, su- jawaabta ma lihi laakiin anaga waxaan ugu baaqaynaa inay haddii ay hadda ka hor ka jiifeen hadda ay u istaagaan La- laakiin ma kuu muuqataa ay ku la- la- jireen ay laakiin dhamaystiraan oo ay ay ka gungaaraan laakiin ma kuu muuqataa in la yareysanayo xaaladan
wallahi meeshaas way ka muuqataa mas-uuli dara maadaama dagaalkan muddo badan uu soconayo oo soo laablaabtay eh, in laga gaadiyo runta way muuqataa gaabin waasha aad bay ugu muuqataa laakiin waxaan leenahay hadda inta dhiman bal hala daba qabtaan leenahay weli kabadaalayno inay arrintaasi ay hay soo kala geliyaan oo ay Way.
oo ay ka gaaraan go-aanka gaaraan waaya su-aasheeda ugu dambeysa rabaa inaan ku weydiiyo ka siyaasiyiin ahaan maadaama siyaasiyiintii deegaanka kasoo jeeda aad ka mid tahay maxaa tallaaba ah oo aad qaadeen haddii maamulka koonfur galbeed aad isku daydeen inaad la xiriirtaan haddii aad isku daydeen dhaqankii dhinacyada inaad la xiriirtaan maxaa tallaaba ah oo muuqda oo la oran karo colaadaas waa lagu joojin karaa ayaa qaadeen wallaahi eh, niman xildhibaano ah runtii oo deegaanka kasoo jeeda waxay ii sheegeen inay madaxweyne lafta galeen la xiriireen inay wadahadal la yeesheen arrinkaasi eh, colaadaas uu daminayo asagana inuu rajo fiican u muujiyo ay ii sheegeen Eh, dad kale oo un sama jecel badan arrintaasi yacni inay wax ka qabtaan rabana runtii waa jiraan laakiin adiga olred waxaan isleeyahay un weli arrintaasi ma- ah, in in un la joojiyo ayaa rajo badan ka qabnaa laakiin dadaalkaas hadda wuu socda
waa hagaag dhegeystayaal ahbay wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan muujada hirka dherarkeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibic shan megahertis markaan haddii aanu aadno dhinaca iyo gobolka nugaalna waxaa laga soo warinayaa in magaalada garowe ay ka socdaan dadaallo la doonaya in xal looga gaaro xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay muranka doorashooyinka maamulka puntland sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan dhinacyada ku muransan doorashooyinka puntland waxaana weli lagu guuleysan xalinta xiisada la xiriirta doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka taagan magaalada garowe ciidamada taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee fadhigoodu yahay magaalada garowe ee raba inay joojiyaan doorashooyinka ayaa sida la xaqiijiyay jihooyin kala duwan waxa ay kaga sugan yihiin magaalada caasimadda u ah puntland ee garowe sanaadeeqda codbixinta degmooyinka ka tirsan gobolka nugaal ayaa sidoo kale ku xaniban magaalada garowe kadib markii ciidamo taabacsan mucaaradku ay xirteen jidadka ka baxa magaalada warku waxay intaasi ku darayaan in weli ay socdaan wadahadallo lagu xalinayo xiisada siyaasadeed ee ka taagan barnaamijka qof iyo codka ah ee puntland ay doonayso inay ka hirgeliso deegaanada maamulkaasi inkastoo ilaa iyo haatan wax heshiisa laga gaarin murankaasi dhinacyada madasha siyaasiyiinta mucaaradka puntland ayaa warmurtiyada ay soo saareen galabnimadii maanta waxay ka digeen in xiisada ka taagan ee puntland in ay isku roogi karto dagaal hubaysan oo magaalada garowe ka qarxa waxaana ay ku baaqeen in wadahadal lagu xaliyo xiisada siyaasadeed ee magaalada garowe ka taagan maalmihii ugu dambeeyey ayay cirka isku sii shareeraysay xiisada puntland iyada oo aanay jirin ilaa iyo xilligan dhinacyo si rasmi ah ee dhinacyada markaasi xal rasmi ah ka gaaray xaaladda magaalada inkastoo isimada ee gobolada s c ay muddooyinkii ugu dambeeyey isku holeen inay gudagalaan xal u helidda xiisada puntland hase ahaatee waxaa lasoo warinayaa in weli ay taagan tahay shaqaaqooyinka ee sababta ay u tahay doorashooyinka puntland oo ay mucaaradku doonayaan in markaasi wakhtigeeda ay ku qabsoonto xilli xukuumadduna lagu eedeynayo waa xukuumadda puntland ee inaanay raalli ka ahayn in wakhtigoodu ay ku qabsoomaan doorashooyinka maamulka ee puntland waxaa sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo ee maanta ka hadlay magaalada badhan waxa uu halkaasi ka sheegay inaanan cidina loo joojin doonin doorashooyinka puntland iyo dimuqraadiyadda puntlandba sida hadalka uu dhigay waxa uu sheegay in shacabka puntland u diyaarsan yihiin siduu yidhi dimuqraadiyad isaga oo meesha ka saaray dhammaan wararka sheegaya in ay gorgortan ka gelayaan haddii la joojinayo dimuqraadiyadda ama barnaamijka dimuqraadiyadda ah ee doorashada qof iyo codka ah ee puntland ka soconayo xildhibaan buraale oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya islamarkaasina maamulka puntland ee ku matala ayaa warfideennada maruu la hadlay magaalada garowe oo uu tegey waxa uu si adag uu kaga hadlay arrimaha ee muranka siyaasadeed ee puntland ka jira iyo weliba ee khilaafka dowladda federaalka iyo puntland
ujeedkaan u imi waxa weeye waad la socotaan dalka waxaa ka socota doorashooyin aada u weyn aada iyo aada qiimo badan u leh baahi badan ay u qabto puntland baahi badan ay u qabto dowladda soomaaliyeedna ay baahi u qabto oo ah dariiqii soomaaliya dimuqraadiyadda lagu gaadhsiin lahaa puntlandna ay baahi badan u qabto ayaa dalka ka socda wakhtigoodun dhow yihiin si fiican u socdaan arrimahaas ka warhalkooda ka qayb qaadashadooda xoog ogaalnimadooda goobjoogooda ka warbixinta dastuurkayaga ayaa waxa ku jira iyo xuruufaha xuruufaha hoose xeer hoosaadyada baarlamaanka baa waxaa ku jira baarlamaanku intuu fasax yahay inuu degaanada ay kasoo jeedo degaanadu laga soo jeedo xildhibaanku inuu howlmaame u tago warbixinna ka keeno maalinta kalfadhiga la furo waa la socotaan kalfadhigii baa furmaya dhowaan bishan shanteeda ama sagaalaatankeeda ama tobankeeda ugu dambeyn furmaya marka inaan ka warbixino arrimaha puntland ka jira xaaladaha rabadaanka roobka raxmadda doorashooyinka aada iyo aad arrintaasaan usoo xoolgalnay midna waa ku leeyahayoo puntland saxaafadda iyo xukuumaddu waageertan aada bay afku haynta aad baa loogu hadalhayn badnaa wax kasta nooc kastaa noqotay marka iyadiina waa ka soo wardoonayo bal waxaa jira habal la ogaaday ciddii markaa dan kale ka lahayd horta waxa yar waxaan dul marayaa magacyagu waa wakiilka golaha shacabka soomaaliyeed oo markaanu dhaaranay baa waxaan qaadnay walaayaddii soomaaliya gaar waxaan u siinahay oo wakiil uga siinahay de maamulka degaanka uu qofku ka yimaado buu gaar uga yahay puntland ayaan gaaruga ahayn khilaafka federaalka u dhexeeya iyo maamulka puntland de waa la socotaayo waxaa leeyahay madaxweyne dalka xasan sheikh baa idaacadda ka yidhi jasiira meel walba ka hadlay oo yihi maamul goboleedyada waliba maamul goboleedka puntland wakiiladoodii baanu la aragnaa la xeertanaa oo aragnaa haddaanan been sheegin aanan ka been abuuranayn xildhibaano golo shacab oo baarlamaanka puntland u matela oo xukuumadda maanta jidda ra-iisul wasaare leh madaxweyne leh oo intay noo yeereen na yidhi arrimahaas maxaa ka qaban ka dhaan arrimuhu halkaasay marayaan sidaa ogaada ilaa wakiil baan golihii shacabku waxaa intaa noo dheeray oo aan aad iyo aad u xasuusanahay xilligii dowladda la ansixinayay madaxweyne xasan allaha sharfo wuxuu naga codsaday annagoo puntland in dowladda la ansixiyo ka hadalkii aanu ka hadlaynay ansixinta dowladda oo aanu raalli ka nahay annagoo hooyadii puntland annagoo ah dadkii asaasayaashii soomaaliya ansixinteeda waajib maqadisayna ugu tahay dadka ugu horreeyey ka hadlay codsigayga waxaa ku jiray oo aan shan nin odayaala ku hadlay madaxweyne na soo wargeli madaxweyne na soo wargeli madaxweyne khilaaf madaxweyne soomaaliyeed iyo mid maamul goboleed oo isu dusa oo bannaanka u soo baxa waxa ka qurux badan walaayadda iyo magacaabidda iyo dhaartaan dalka u marray ilaahay waa nagu ogyahay inaana midna gar siinayn kii jidle baanu jid siinaynaa madaxweyne na soo wargeli idaacadahaanu ka maqlay idaacadahan waxaanu ka maqalnay madaxweynihii dalka oo dayrinaya oo la gadoon iyo baaba baa ka dhici doona puntland maanta iyadii baan joognaa iyadii baanu aragnaa doorashooyinka ka dhacaya berri maasaa dambeetana waa wada caalamku waa arki doonaa annagana su-aasha haddaa i weydiisaan soo koo wax wada tashi ah iyo wax wargelin ah iyo wax maxay idinla tahay midna toona nama or puntland horumar bay ka helaysaa horumar bay gaadhay caynka waxaan leeyahay tan shacabka puntland baan la hadlay si degan oo weliba ay ku jidho wadaniyad mid soomaaliyeed mid puntland baanu la hadlaya shacabka puntland waxaan leeyahay ka faa'iidaysta jaaniska dimuqraadiyadeed oo bilowday oo caalamkao dhanna ay isha ku eedegayaan qiimaynta aad qiimaynaysaa nin hebel baa wakhti ka dhammaaday iyo hebel baa xil qaban doona iyo hebel baa madda leh shacabka puntland waxaan leeyahay fursad qaaliah qaali ah oo rabbigay idmay cid kasta ha u soo wakiishee dariiqeedana ha fuliye rabbigay idmay oo fursad qaaliya baad hesheen maanta ninka xilka haya oo hawshaa ku howlanaa caawa hadduu xil qabto iyo hadduusan qaban iyo hadduu xilka sii hayaba wuxuu uga tegaya ama xilka ku sii hayn doonaa oo dadka puntland ku abaalgudi doonaa waxtar weyn oo u qabtay marka ka faa'iidaysta arrintaa dimuqraadiyadda ereygaa waxaan u leeyahay wax badan baan puntland een, goobjoog ahaa oo waddanka jooga xilla ka soo hayay waddanka waan maray xamar baan ka imi puntland waxaan leeyahay oo ku celcelinaya soomaaliya ma dhowaan maaha waxaan qarinayo waxaan cid ku baabiinaya maaha soomaaliya ma dhowa ee reer puntland horumarkiinna iyo jiritaankiinna ku adkaysta waxaan kaloo kaga faa'iidsanaya asxaabta asxaabta xisbiyada u gudbaya xisbiyada aad iyo aad baan u ammaanaya aad iyo aad baan u ammaanaya weliba kuwa ugu cadcad oo aad iyo aad kalsoonidooda geliyey dhaqaalahoodii wakhtigoodii inay cod lagu doorto aad baan ugu ammaanayaa hadday noqoto mideeye hadday noqoto een, ifiye hadday noqoto ee, sincad hadday noqoto mustaqbal hadday noqoto kaah oo iyagu ah dowladdii hadday noqoto asxaabta kale aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu runcad aad baan ugu ammaanaya waxaana leeyahay shacabka puntland baan marlabaad ku soo noqonaya marlabaad aan ku soo noqonaya maalintii dowladda puntland la asaasay waxaa dastuurkeeda ku jiray in saddex sano kadib la guuro oo reerka geedi galo afar iyo labaatan sano kadib baa geedi la cayimay allaha sharfo kelmaddaa geedi caanale nink saaxiibkay keena juxa reerku geedi buu baha geedigii waa la galay waxaa laga reesay horumar baana imaanaya waxaan ku soo koobayaa oo kala dardaarmaya oo halkan maanta u soo marnaya shacabka puntland fursad qaali ah qaali ah oo shalay aad ku tilmaaneen inaad hooyadii puntland tihiin baa maantana haysataan dhallinyaradan waxaan leeyahay fursaddaa ka faa'iidaysta arrinta aad doorashada waqt doorashada wakhtigeeda oo sideedda jannaayo iyadaa sheegaysa doorashadu markay dhacdo doorashadaa sheegaysa constitutionkaa sheegaya dhaqankaa sheegaya hiddaynu lahayn sharaf baynu lahayn wadatashi baynu lahayn in saadaal maanta layna ka bixiyo afar iyo labaatan maalmood bay ku burburayaan xaashaa kulileh taa waxaan leeyahay shacabka reer puntland oo ka jawaaba jawaab cad ka bixiya jawaab cad waxa uga bixisaan dimuqraadiyad ammaan intaba uga bixiya kuna soo dhowaada inaad dalka horumarisaan waxaan qabaa ama ay tahay in maanta tan ka socota puntland laba bilood saddex bilood kadib ay galmudug ka dhacayso maalinta ku xigtana ay hirshabelle ka dhacayso ay horumar soomaaliya u tahay waxtarna u tahay laakiin arrimaha siyaasadeed oo maanta oo nin walba dantii siyaasadeed ka eeganayo shacabka puntland ha eegina kan idinla jooga ha ka eegnina kan soo socda ha ka eegnina waxaad eegtaan midda mustaqbalka ah weliba shacabka puntlandow hanaanka iyo sharafta carabka dalabta leh carabka dalabta leh halaanka iyo sharafta iyo ammaanta hanaanka laydinku tilmaamayo carabka dalabta leh ma aha waa mid dan gaar ah laga leeyahay laakiin waa midaad dadnimo u lahaydeen iyadii muujinteedaa laydinka rabaa iskuna tashada waxaan kaloo aad iyo aad ugu dheeraanaya oo mar labaad ku celinaya shacabka puntland waxaan leeyahay soomaaliya dib u heshiisiin buu baahata maalintii soomaaliya dib u heshiin hesho ayaa federaaliisamiya wax walba socon karaan anigoo xildhibaan puntland soomaaliya ah waxaan caddaynaya in soomaaliya dib u heshiin u baahanta haddaan dib u heshiisiin la helin in soomaaliya socodkeeda dowladnimo uu sii rakaadayo walow aad la socotaan oo aad dareemaysaan maanta qarankii soomaaliya calankii badiiradda midnimada ahayd baa isteedyo ka mid ah dagaal ku socda oo dadkii sheeganayeen waxay yidhaahdeen waannu dagaalamaynaa waannu soconayaa dagaalku cid baanu ku dilaynaa ma aragteen madaxweyne iyo ra-iisul wasaaro si cara leh uga jawaabaya oo leh dadkaa dagaalkaa kuwa ka jooji halkay si carale uga jawaabayaan in dagaal ka dhici doono puntland halkay si carale uga jawaabayaan qaadan mayno u adkaysan mayno say puntland wato iyagoo le miyaad weli aragteen waa maya soomaaliya ma dhowa dowladnimana kama dhowa shacabka
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakoolaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
warshada isbuunyada ee dubay duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubay wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa
fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubay baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubay v i b medical matrix superform standard dubay sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubay keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshadu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama wixfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa laysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta jooga ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay saaxiibkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurari ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indhow ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo